aad buluuska wuxuu qabtaa shaqooyinka horta buluuska loogu talagalo qabtaayoo shaqadii buluusku qabtaa annaka waxaan qaabilsannahay inta badan shaqooyinka guud oo dhan waajib baynu ugu yihin in wax ka qabanno laakiin waxaa weeye xasiloonida arrimaha gudaha ayaa ka shaqaynaa arrimaha gudaha haddii la yidhaahdana bulshada xasiloonideeda iyo deganaanteeda waaye marka buluusku wuxuu maaragtay tuugada ka dhowraa tuugada wuxuu ka dhowraa dadka dhaqa anshaxxumada hantida qaranka in la baabi'iyo oo ayaka ay leeyihiin oo la baabi'iyo fayo dhowrka dhirta xoolaha dadka degaanka intaba buluusku wuu ka shaqeeyaa marka waxaa weeye buluusku wuxuu qabtaa dee inta ugu muhiimsan howlaha degaanka ayuu maaragtay yuulu ku leeyahay qabtaa marka shaqooyinkaasaan qabannaa
waatan tali su-aal kale diiaan ku weydiiyo inta badan kiisaska maalinlaha ee soo gaara boliiska maxaa u badan
wallaahi annaga hadda reer baardheera degaanka baardheere waxaa ugu daran oo hadda culays nagu hayo oo kiisaska kuwa ugu badan waxaa waaye waa dadka daroogada isticmaalo kiiska labaadna waa tuugada tuugadii dad oo qaxootioo tiro badan baa baardheere area yimid oo barakacayaal ah qaxooti ma aha barakacayaal ah oo degaanka nagu dhow sida densoor iyo qansax dheer iyo meelahan ka soo barakacay marka waxaa waaye dadka ayakaha waxay noola imaadeen culays kiisas oo tiro badan oo tuugo ah tuugaa nagu soo korortay kiiska hadda ugu badan waa tuugo iyo darogo labadaasa noogu daran
waa gartay markaa waxaa sheegtay kiisas ku badan tuugada iyo daroogada inay jiraan markaa dad aada u qabataan kiisaskaasi ma jiraan oo aad xukunno ku rideen sidaan la socono degmada xabsi dhexe ma lahan dadkaasi halkey kusii haysaan buluuska degmada baardheere xabsina asagaa ah maxkamad oo maxkamaddii tuugada xukumi jirto heer gobol ahna asagaa ah shaqo kaste oo asluubna annaka ah buluusna annaka ah hadda meel male hay-adahan kuu sheegay haddana lama shaqeeyaan laakiin shaqadeeda waajibkii macnaha ma jiraan ma dhahayno annakaa qabanno marka wixii oo macnaha sida aan u dabaalan karno oga dabaalan karno dadkana oga xafidi karno ayaan oga xafidnaa tuugada markaan soo aruurino wixii khatar ah magaalada khatar ku hayo waa xirnaa waxaana kala tashanaa odayaasha dhaqanka magaalada ayaan kala tashanaa iyo maamulka macnaha odayaasha dhaqanka degmada muhiimo ah lafdhabar ah ayakaan kala tashanaa dadka ayakaahna go-aan baa laga gaaraa go-aankaasna dadkii dhalay iyo qaraabadii iyo wixii oo dhan baa loo yeeraa sidaasaa lagu xukumaa sidaasaa go-aan looga gaaraa oo arrinta iyadaa nagala shaqeeyo
waa tahay ugu dambeyn maxaa baaq aad u jeedin lahayd bulshada ku dhaqan magaalada baardheere bulshada baardheere aad u maadsan tahay waa bulsho hoggaansan waa bulsho nabadeeda iyo sharafteeda iyo deganaanteeda aad u jecel oo u dhowrato aad bayna u xasiloon yihiin waana ku faraxsannahay ayakuna waxaa weeye farxaddaasoo kale ayaan u rajaynayaa waxaan ku boorinayaa waxyaalaha yaryarka ah buluuska gacan inay ka siiyaan oo maaragtay oo dadka macnaha aan habboonayn sida kuwa hadda aan ka hadleeyey darogeystayaasha dadka daroogada cabo aqrina geli doono dembiyo geli doono daroogada hadday sii fido darogeystayaashu waxay la mid yihiin waxaa weeye mar dad mar kaste fal xun gacanta kula jiray noqonayaan marka daroogada carruurta inaan kala dirirno waalidiintuna ay ogaato dadka degaankuna ay ogaado dadkaas inaan la diriri doonno sida daroogada aan u suulino waxaa intaa dheer tuugada tuugada gacan ha naga siiyano waxaa intaa dheer arrimaha nabadgelyada siday horey bay noola shaqaynayeen inay nala shaqeeyaan ayaan ka codsanayaa sida hadda baardheere ay ku jirtana sida oo iyo si ka wanaagsan aan kusii jirno sida ayadaan ka codsanayaa bulshada gaar ahaan odayaasha dhaqanka ay aad ugu mahad celinayaa oo la shaqeeya buluuska